Sheekh Anyanle oo ka mid ah culimada magaalada Berbera ayaa baaq u diray ganacsatada Somalilan isagoo ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ee dalka ka jira. Abaarahan ayaa ka jira qaybo ka mid ah gobollada Somalilan. Sheekh Anyanle ayaa bulshada, ganacsatada iyo weliba madaxda reer Somaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Kolley waddanka waxaa ka jira abaaraha ka jira abaarahaasi meelo badan ayay ayay gaadheen abaarahaasi waxay u baahan yihiin intiina maanta ladan intiina waxhaysata intiina awoodda le intiina jaabkoodu ladan yahay ina walaalihiina aynu u gargaarno adduunyadii waa wareegaysa maalinba qof baa haya waxaana lagu talagalay qofka haya inuu qofka kale aan hayn uu caawiyo abaara jira weliba abaarahaasi sida lasoo saaray xeebaha ayay ka jiraan gobolka saaxilna si gaara ay abaarahaasi uga jiraan waxay u baahan yihiin inaan gurmad waraabeed inaynu gaadhsiino oo biyo gaadhsiino waxay u baahan yihin wixii ay cunayeen inaynu gaadhsiino labadaaba inaynu gaadhsiino maxaynu ka helaynaa ilaahay subxaana wa tacala horto dadkeena adduunyada weyn waxa weya wax weyn baynu ka helaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi saxaabi baa u yimi wuxuu kuri hooyadey baa dhimatay lama u sadaqadeeya haa buu kuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kuri fa ayu sadaqati afdal sadaqa la sadaqdaysta waaye maxaa u wanaagsan aan u sadaqdeeya hooyadii rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam saqyulmaa in dadka aad biyo waraabiso ayaa sadaqada u weyn waxa weeye inaad dad biyo waraabiso rasuulku wuxuu tilmaamay kaloo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka cid waraabiya oo cid haraadan waraabiya ilaahayna subxaana wa tacaala maalinta qiyaame ayuu biyaha jannada ka waraabiya saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saqaa musliman calaa dama saqaahu allahu min arrixiiqi almakhtuum siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan u baahan nahay dadka inaynu biyaha gaadhsiino marka horena qorsho fiican oo dowladeed oo xukuumadeed oo talo wanaagsana in loo sameeyo oo biyaha loo qabto ceela la qodo biy biyaha loo qabto oo waxa weeyaan arrinkaas wakti badan iyo tacab badan la geliyo waxaa kaloo u baahannahay dadkii de maadaama biyano keliya uma baahna cuntay u baahan yihiin cuntadaas ajir weyn baad ka helaysaa qofka beer qoyan qofka waxa wey beerkaa qoyan wax siiya ajir weyn buu ka helaya xataa xayawaanka qofka wax siiya ajir weyn buu ka helaya marka dadkaas qof kaste rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka seexda habeenkii maa aamana biima ruman buur qofka seexda isagoo jaarkiisuna u gaajaysan yahay oo weliba og imar humin bursuga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawshaa waxa weye awooddaa leh iyo culimmada wacyigelinta inay badiyaan jeebka la furo inta waxayse ay bixiso xukuumadda somalilan way bilowday iyagana waxaa laga rabaa inay sii labalaabaan qorsho fiican oo tayaysan oo hagaagsan oo abaarahan soo noqnoqonaya looga baxana iyagaa looga fadhiya qodobka labaad ee walaalayaal iyadana waxaan iyadana aan bogaadinayaa oo soo dhaweynayaa magaalada berbera oo leyrhka waxa weeyaan leyr darro la daciifis leyrhkooda oo wax qiimihiisu sarreeya waxa weeyaan la daalaadhacaysay iyadana leyrhkii in la jebiyo oo boqolkiiba konta la jebiyey madaxweynaha somalilan ballanqaadkiisii uu waxa weeyaan uu kaga dhabeeyey waan ku bogaadinaynaa waxa kaloo aan ku bogaadinaynaa shirkadda leyrhka iyo shaqaalaheeda oo iyaguna arrinkaas aqbalay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in tayaduna ay ku xigto iyadana waynu rajaynaynaa